waa soo dhoweynta dufcadii tobnaad ee ka qalinjibisa jaamacadda bowani university ee ku taala magaalada kalifi ee xarunta ismaamul goboleedka kalifi in ka badan kun iyo saddex boqol oo arday oo ka qalinjibisay sanadkan labada kun iyo saddex iyo labaatanka jaamacaddan ayaa waxaa loo sameeyey munaasabad lagu guddoonsiinayay shahaadooyinkooda ardada jaamacaddan ee ka qalin jibisay oo isugu jiray heerarka kala duwan ee waxbarashada ayaa waxaa ugu sarreeyey heerka waxbarashada jaamacadda ee b h d-ga iyadoona sagaal ka mid a ardada jaamacaddan ee wax ka barata la guddoonsiiyey shahaadada ugu sarreysa waxbarashada ee b h d-ga waxaana ka mid ahaa arday ka soo jeeda gobolka waqooyi bari oo noqonaya ardaygii ugu horreeyey oo shahaadada b h d-ga dhinaca waxbarashada islaamiga iyo horumarinta iskuullada iskudhafka ka qaata jaamacaddan cabdirisaaq yuusuf cabdinuur ayaanu ahaa ardaygani isagoona si gaara ula hadlayay warbaahintan ista ayaa waxa uu muujiyey dareenkiisa wuxuuna u sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu helo shahaadada heerka ugu sarreeya ee dhinaca waxbarashada wuxuuna u ballan qaaday inuu ka shaqayn doono horumarinta waxbarashada deegaankii uu ka soo jeeday iyo weliba sidoo kale guud ahaan bulshada kenyaanka bismi illaahi raxmaan raxiim magacayga waa cabdirasaaq yuusuf cabdinuur oo maanta ka qalinjibiyey jaamacadda quwan university qalinjibinteeda tobanaad waxaa ka qalinjibiyey qaybta p h d-ga aad iyo aadan u faraxsanahay waxaa ka soo qayb galay dhammaan asxaabtayda qaraabadayda dadkaan isla shaqayno p h d-ga waxaa weeyaan shahaadada ugu sarreyso dhinaca tacliinta waxaan rajaynayaa inaan ku anfaco ummaddayda iyo dhammaan muslimiinta waxa weeyaan waa horumar aad iyo aad u weyn oona ku bogaadinaya dhammaan dadka cilmiga daneeyo iyo ardayda inay gaaraan aad ay u culus tahay laakiin waa wax la gaari karo oo la samayn karo mid ka mid ahaa dadkii ka soo qayb galay qalinjibintan tobnaad ee jaamacadda puan university ayaa isaguna dareenkiisa inoo muujiyey bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah magacaydu aadan macalin aamiin waxaan joognaa puan university oo kilifi ku taalla waxaan ka soo safray nairobi waxaan u imaaday inaan ka soo qayb galo xafladda saaxiibkayga qaaliga ah oo maanta la guddoonsiinaya shahaadada b h d aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaana u rajaynaynaa guul waxaan u rajaynaynaa inay muslimiinta iyo soomaalida meel ay joogto inuu ugu khidmeeyo marka insha allahu aad iyo aad baan u faraxsanahay waana hambalyaan u diraynaa gobolka waqooyi bari oo waxbarashada heerkana kale iyo dhalinyaro loo baahan yahay maxaa u baqaneed
dhalinyarada waqooyi bari waxaan ugu waxaan leenahay tacliimta inay inay kororsadaan oo ay gaarsiiyaan heerka maanta cabdirasaaq uu gaari horaan waxaan dhihi jirnay cabdirasaaq maantana wuxuu leeyahay taytolka doctor cabdirasaaq dhallinyarada kulli waxaan leenahay inay ka qayb galaan oy tacliimta ay ka qayb qaataan oy kororsadaan tacliimta ninkii masters haysto inuu b h d ku daro ninkii digri haysto inuu si kororsado oo masters sii aado munaasabadan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka ezekiel ombaki majogo oo aad u bogaadiyey jaamacaddan puani university waxaana uu sheegay in dowladdu ay ka shaqayn doonto sidii jaamacaddani loosii ballaarin lahaa islamarkaana loo furi lahaa isbitaal jaamacaddani hoos yimaada jaamacaddani puani university ee ku taala deegaankani kalifi ee ismaamul goboleedka kalifi ayaa qalinjibintani loo sameeyey dufcadii tobnaad oo maanta halkan lagu qabtay waxaa dadkii ka soo dhalaalay ka mid ahaa arday ka soo jeeda ismaamul goboleedka wajiya isagoona noqonaya arday ugu horreeya ka soo jeeda gobolka waqooyi bari oo jaamacadan inta iyo furneed ka qaatay shahaadada b h d-ga maxamed cabdi bootaan warbaahinta ista deegaanka kalifi ismaamul goboleedka kalifi